أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu darkaroon maamulka sahyuuniyadda yuhuudda iyo midka maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa sheegay inay iska kaashanayaan la dagaalanka mujaahidiinta bariga afrika ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka ingiriiska xilli ay sii kordhayso dilalka soomaalida loogu geysanayo dalkaasi dagaal lagu jabiyey murtadiinta bangarafta ee maraykanku uu soo tababaray ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qaar ka mid ah dowladaha afrika iyo kooxda ardada soomaaliya ayaa la anfariirsan go'aankii ay dowladda maraykanku ku qaadatay joojinta taageerada ciidanka kufaarta afrikaanta shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa saadaaliyey in ay burburi doonto kooxda ardada soomaaliya haddii ciidamada kufaarta afrikaantu ay dalka isaga huleelaan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee maktabka diiwaanka sakawaadka ayaa soo gebagabeeyey olole caafimaad oo lagula tacaalayay xoolaha la dhaqdo oo ay ka wadeen deegaanada wilaayada islaamiga ah gedo bulshada ku dhaqan deegaanka bioley ee wilaayada islaamiga bokool ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay kow iyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duuranimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan maamulka sahyuuniyadda yuhuudda iyo midka maamul goboleedka gaalraaca ah ee somalilan ayaa sheegay inay iska kaashanayaan la dagaalanka mujaahidiinta bariga afrika haddaba warbixinta warkani waxaa inoo haya walaalka cali aadane cabdulaahi cali ere hay-ad cilmi baaris oo magaceeda loo soo gaabiyo ijak una dooda danaha yuhuudda ayaa sheegtay in lix bilood kadib markii yuhuuddu aqoonsatay maamulka hashadala diriirka somalilan uu sii xoogaystay xiriirka hargeysa iyo talaabiib ee dhinaca difaaca iyo amniga sida lagu xusay warbixinta la dagaalanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee ay ku midaysan yihiin kayaanka sahyuuniga ah ee yuhuudda iyo maamulka gaalaraaca somalilan ijak waxa ay xustay in hargeysa iyo talaabiib ay horey u hirgeliyeen heshiisyo dhowr ah oo la xiriira dhinaca difaaca iyadoo sidoo kalena mas-uul sare oo somalilan ah xaqiijiyey xog sheegaysa in horaantii sanadkan cutub ka tirsan ciidanka yuhuudda lagu daadgureeyey gudaha somalilan hay-addan oo fadhigeedu yahay austreeliya waxa ay tilmaamtay in warbixinno ay heshay ay tibaaxayaan in dhinacyadu ay sii ballaarinayaan iskaashigooda militari islamarkaana maamulka ciro uu oggolaaday in diyaaradaha yuhuuddu ay isticmaalaan garoommada ku yaala deegaanadaasi sidaa warbixintu mar kale carabowday sarkaal sare oo ka tirsan somalilan ayaa sheegay inay wajahayaan khatar nooceeda uusan shaacin oo uu xusay inay filayaan inay kaga timaaddo dhinaca waddanka yemen hay-adda ajak waxaa kale oo ay ka dhawaajisay inay jiraan warar sheegaya suurtagalnimada in maamulka yuhuudda uu maraakiibtiisa gujisyada gaar ahaan nooca loo yaqaano delfin galas uu ka howlgeliyo dekedda berbera dhowaan ayay damarkii murtad ciro iyo netanyahu ay soo kala saxiixdeen heshiisyo hor leh oo nuxurkooda laga qariyey dadweynaha islamarkaana la xaqiijiyey in maamulka yuhuudda uu saldhig militari ka samaystay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada berbera mahadsanida cali ere ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dalka ingiriiska xilli ay sii kordhaysay dilalka soomaalida loogu geysanayo dalkaasi sida uu ku waramayo camaar cabdiqaadir booliska magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa xaqiijiyey in wiil soomaali ah oo lagu magacaabi jiray haaruun xasan da'diisuna ay ahayd labaatan iyo laba sano uu geeriyooday kadib markii mindi lagu dhaawacay galbeedka magaalada london kooxaha gurmadka degdega ah ayaa isku dayey in ay goobta ku badbaadiyaan dhaawaca haaruun xasan hase yeeshee waxaa lagu dhawaaqay geeridiisa isagoo weli ku sugan halkii uu weerarku ka dhacay booliska dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska waxay sidoo kale xaqiijiyeen inaanan ilaayo hadda la soo qaban ruuxii falkaasi ka dambeeyey goobta ay dhacdadu ka dhacday ayaa ahayd bas laba dabaq ah oo marayay isgoyska waddooyinka bath road iyo gareed south west road ee degmada hownislow waan ognahay in baska ay saarnaayeen tiro dad ah wakhtigan waxaana ku boorinaynaa dadkaas ama qof kasta oo macluumaad haya in ay si deg deg ah ula xidhiidhaan booliska ayuu yidhi sarkaal ka tirsan laamaha ammaanka dowladda saliibiyadda ah ee ingiriiska waddamada reer galbeedka ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay dilalka loo geysanaya dadka soomaalida ah sanad kasta ayaana yurub iyo maraykanka laga soo diiwaangeliyaa tobanaan dhacdooyin ah oo kuwaasi la mid ah soomaalida u hayaantay dalkaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay islaam nacayb iyo cunsurinimo balse waxaa nasiib xumo ah in iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaasi baaxadda leh ay kumanaan dhallinyaro soomaaliyeed ah ay u hamuun qabaan in ay dalkooda isaga tahriibaan iyagoo muugan halista ka horraysa mahadsanid camaar dagaal lagu jabiyey murtadiinta baangaraafta ee maraykanka uu soo tababaray ayaa xalay ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal kala hortageen maleeshiyaad murtadiinta baangaraafta ah ka tirsan oo hawada sare ay ka taageerayeen diyaaradaha muslimiinta maraykanka oo duulaana ku soo qaaday deegaanka farsooley ee wilaayada shabeellada hoose dagaal culus oo ka dhacay duleedka deegaankaasi ayaa laa fadligii mujaahidiintu waxa ay ku jabiyeen murtadiintii duulaanka soo qaaday iyagoo dushana loo saariyey khasaare xoogan diyaaradaha saliibiyiinta ayaa duqeyn ka geystay deegaanka kadib markii murtadiinta ay taageerayeen lagu jabiyey dagaalka waxayna burburiyeen guryo dad shacbaha ay degnaayeen waxaana la baahiyey sawirada duqeynta saliibiyiinta maraykanka ay ka geysteen deegaanka farsooley iyadoo la arkayey dad shacabaha oo duqeyntaasi ku dhaawacmay iyo sidoo kale masaajid madaaris qur-aan iyo guryo dadka shacabka ay degnaayeen oo diyaaradaha maraykanku ay burburiyeen qaar ka mid ah dowladaha afrika iyo kooxda aridada soomaaliya ayaa la anfariirsan go-aankii dowladda maraykanku ay ku joojisay taageerada ciidanka kufaarta afrikaanta bashiir muxudiin abwaaiman ayaa warbixinta warkan haya waxaa si weyn isku soo taraya walaaca aad u xoogan ee laga muujinayo go'aan maalmo ka hor uu maraykanka si rasmiya u shaaciyey kuna sheegay in dhammaadka sannadkan labada kun lix iyo labaatanka uu si dhammaystiran u joojinayo taageeradii ballaarneed ee uu siin jiray ciidamada midowda afrika ee muddada ku dhow labaatanka sanno duulaanka macatabkudirirka ah ka waday dalka soomaaliya warqad rasmi ah oo safiirka maraykanka ee midowda afrika uu u diray xafiiska midowda afrika ee adis ababa kuna taariikhsanayd kooda luuliyo labada kun lix iyo labaatanka ayaa lagu caddeeyey in laga bilaabo kow iyo soddonka diseembar laba kun lix iyo labaatan aysan washington wax lacag ah oo dambe ku bixin doonin howlgalka e u s som maraykanka ayaa go'aankan ku sabeeyey in dowladda riddadu ay ku guuldaraysatay inay horumar ka samayso dagaalka al-shabaab islamarkaana ay la wareegto mas-uuliyadda amnigeeda sidoo kale maraykanku wuxuu qoraalkiisan ku muujiyey in dan iyo muraad uusan ka lahayn sii joogista ama bixista ciidamada afrikaanta ee soomaaliya balse wuxuu si adag ugu nuxnuxsaday inuusan jiri doonin dhaqaale dambe oo kaga baxa howlgalka e u s som maraykanku waxa uu kale uu iftiimiyey inuu faramaran ka joogo laba bilyan oo dollar tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii oo uu ku maalgeliyey u n sos oo ah xafiiska saadka iyo taageerada ee hay-ad gaaleedka qaramada midoobey u qaabilsan howlgalka midowda afrika ee soomaaliya sidoo kale washington waxay qoomamo ka muujisay boqolaal milyan oo dollar oo ay sheegtay inay siiso maleeshiyaadka riddada iyo balaayin kale oo ay ku bixisay mashaariic dhagaraysan oo muddadaas ay ku fulisay gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo dhammaantood isugu biishubtay halbacaad lagu lisay durba waxaa soo yaraysa qeeradhaan xooggan oo arrintan laga muujiyey iyadoo shir deg deg ah oo ay isugu yimaadeen guddiga midowda afrika lagu caddeeyey in sii wadista howlgalka e u s som uusan suurtagal ahayn haddii aan la helin cid buuxisa kaalinta washington golaha nabadgelyada iyo amniga ee urur gaaleedka midowda afrika ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay tallaabada ay qaaday xukuumadda washington wuxuuna goluhu ku sifeeyey halis weyn oo ku soo wajahan howlgalka ciidankooda ee soomaaliya kulankan deg deg ah oo ay yeesheen la taliyayaasha militari ee golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika ayaa sidoo kale ka digay in go'aanka maraykanka uu sii kordhin karo nuglaanta magaalooyinka istaraatiijigaha ay waardiyeeyaan ciidamada e u s som intii kulanka afrikaanta uu socday waxaa la sheegay in lasoo bandhigay saddex xulasho oo kale ah in howlgalka lasii wado inta lagu guda jiro raadinta cidda buuxisa booska maraykanka in howlgalka lasoo koobo iyo in si tartiib tartiiba ciidamada e u s som looga saaro soomaaliya mas-uuliyiinta midowda afrika waxay xuseen in weli wax go'aankama dambaysaha aan laga gaarin xulashooyinkan iyadoo mas-uuliyiinta qaar ay sheegeen in ilaa iyo hadda aysan hayn dowlad ama hay-ad ballanqaad u samaysa howlgalka isbaysiga e u s som wakaaladda wararka ee royters oo heshay nuqul ka mid ah diidmada maraykanka ayaa sheegtay in xukuumadda washington ay is-hortaagi doonto in la sii wado taageerada qaramada midoobey ay siiso howlgallada kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya laba diblomaasi oo si dhowa la socda howlgalka midowda afrika ayaa royters u sheegay inay adkaan doonto in howlgalka uu sii socdo haddii aan la helin cid kale oo la wareegta taageerada ay hadda bixiso qaramada midoobe ma sii wadi karno maalgelinta howlgal aan gaarin ujeeddooyinkii asaasiga ahaa ayuu royters u sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kaas oo xaqiijiyey in washington aysan sii taageeri doonin howlaha u n sos sida ay sheegtay royters intii uu xilka hayay donald trump waxaa si weyn u kordhay niyadjabka uu maraykanka ka qaaday nidaamka taagta daran ee ka jira soomaaliya kuwaasoo ku guuldaraystay inay iska caabiyaan weerarada mujaahidiinta al-shabaab oo haatan kaabiga ku haya caasimadda muqdisho axmed kooshin oo horey u ahaan jiray agaasimo guud oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga riddada soomaaliya haatanna xubin ka ah baarlamanka dawaaqiidda ayaa u sheegay royters in go'aanka dowladda maraykanka uu yeelan doono cawaaqib aad u weyn islamarkaan uu halis ku jiro howlgalka e u s som wakaaladda wararka ee royters waxay sidoo kale ku warantay in maraykanku uu midowda afrika ku wargeliyey inuu ka hor imaan doono oggolaansho kasta oo mustaqbalka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ku sii wado taageerada saadka ee howlgalka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya diblomaasiyiin ee royters soo xigita ayaa sheegay in haddii taageerada qaramada midoobey la waayo ciidamada midowda afrika ee ku sugan soomaaliya oo ku dhow laba iyo toban kun oo askari ay wajihi doonaan caqabado waaweyn oo dhanka howlgalka ah islamarkaana sababi kara burbur ku yimaada howlgalka e u s som diblomaasi sare oo afrikaan ah oo codsaday inaan la shaacin magaciisa ayaa wakaaladda wararka a f b u sheegay in go'aanka maraykanka uu yahay mid aan laga laaban karin isagoo hoosta ka xariiqay in haddii la waayo cid buuxisa booskaas ay waajib tahay in lasoo afjaro howlgalka soomaaliya royters waxay sheegtay in joojinta taageerada u n sos ay meesha ka saari doonto lafdhabarta saadka ee howlgalka midowda afrika taasoo sii kordhinaysa hubantila'aanta mustaqbalka ee ciidamada isbaysiga ee u s som zakaris beeshash oo ka tirsan macadka ammaani afrika ee fadhigiisu yahay etoobiya oo la hadlay e f b ayaa yidhi ciidamada soomaaliya waxaa la rabay inay si tartiib tartiiba ula wareegaan amniga laakiin taasi si dhaba uma dhacayso hoggaanka siyaasadduna wuxuu ku mashquulsan yahay khilaafaad gudaha ah ninkan oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay siday u sii bulaalayso awoodda mujaahidiintu waxaana uu yidhi meesha lagama saari karo suurtagalnimada horumar ballaaran oo ay sameeyaan jihaadiyiinta al-shabaab geesta kale wargeys etoobiyaan ah oo lagu magacaabo adis standard ayaa go'aanka uu maraykanka ku joojiyey taageerada howlgalka ciidamada afrikaanta ku tilmaamay tallaabo wiiqi karta gebi ahaanba howlgalkii isbaysiga e u s som ay ka wadeen dalka soomaaliya hon review oo ah macadka faalooda amniga fadhigiisuna yahay etoobiya ayaa tallaabada maraykanka ku sifeeyey isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda caalamka ee soomaaliya iyo weliba fursad hor leh oo u soo korortay jihaadiyiinta al-shabaab natiijooyinka ugu dhow ee laga filan karo inay ka dhashaan go'aanka maraykanka waxaa ka mid ah ayuu yidhi macadku in dagaalyahanada al-shabaab ay isku fidiyaan dhul aad u ballaaran iyo in ciidamada dowladdu ay gebi ahaanba ay burburaan una kala jabaan kooxo iyagu dhexdooda dagaalama jim rebortis oo ah warbaahin laga leeyahay waddanka yuganda ayaa tilmaantay in tallaabada maraykanka ee saameyn ballaaran ku yeelan doonto ciidamada midowda afrika oo ay ku jiraan ayay tiri kumanaan askari oo reer yuganda ah oo ka howlgala gudaha soomaaliya go'aankan wuxuu calaamad u yahay isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda maraykanka ee soomaaliya halkaasoo ciidamada caalamiga ah ay kula dagaalamayaan al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ayaa lagu yidhi warbixin uu baahiyey wargeyskan oo fadhigiisu yahay caasimadda kambaala wargeyskan wuxuu ka shanqariyey in haddii taageerada qaramada midoobe la waayo dalalka ciidamadooda u diray soomaaliya sida yuganda kenya etoobiya jabuuti iyo burundi ay wajihi doonaan culayso dheeraad ah oo dhinaca dhaqaalaha iyo howlgalka ah wargeeska the east african oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer dalalka bariga afrika fadhigiisuna yahay kenya ayaa isna sheegay in go'aanka maraykanka uu ku kordhinayo walaac hor leh oo ku saabsan mustaqbalka e u s som kuwaasoo ciidamadooda ay ku tiirsan yihiin u n sos si ay u helaan adeegyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin cuntada shidaalka gaadiidka duulimaadyada daryeelka caafimaadka iyo isgaarsiinta kabixitaanka maraykanka ee taageerada u n sos waxay diraysaa ayuu yidhi wargeysku fariin adag oo muujinaysa hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid taageerada dalalka reer galbeedka ee maalgelin jiray howlgalka midowda afrika ee muddada badan ka socday dalka soomaaliya mahadsanid bashiir shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa saadaaliyey inay burburi doonto kooxda riddada soomaaliya haddii ciidamada kufaarta afrikaanta ay dalka isaga huleelaan marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya gudaha dalka soomaaliya waxaa si aadaha looga hadalhayaa fashilka ay muquuranayaan maamulada riddada ah xilli ay kufaarta caalamka ku daashay sii wadidda taageerada duulaanka saliibiga ah ee dalka lagu soo qaaday dowladda maraykanka ayaa dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay shaacisay inay lix bilood kadib gebi ahaanba joojin doonto taageeradii ay sii jirtay ciidamada kufaarta afrikaanta ah arrinkaas oo murtadiinta soomaalida ku riday qobgariir dhan walba ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ah kuwa ugu daran ee dhibaatada kala kulmaya gumaystaha ayaa arrinkaas soo dhoweeyey waxayna saadaaliyeen in uusan jiri doonin madaxweyne ka dambeyn doona xasan gurguurte oo ay kooxda riddada yeelanayso inay hadda naga baxaana fiicneed dhaqaalo badanay naga urursadaan macdintiiay naga jabsanooyaan wax ay noo ilaalinoonaan ma leh dhiblee nagu hayaan gabdhihii waa naga dhammeeyeen wixii dhan waa naga dhammeeyeen marka inay naga tagaan wallaahi hadda inayna baxaan abra waa disembar maa dhow yaaqe waa nagu dheertaa yaaqe wallaahi wallaahi disembar no ma anfacayso hadda ha baxaan bishan yuulyo codkaygana ha loo fasiraan ku dhahay daaqadda ha loo geliyo ugandhes waxay saadaaliyeen in mujaahidiinta al-shabaab ay dalka kala wareegeen murtadiinta iyo saliibiyiinta iyagoo u sababeeyey in gaaladu ay dhan walba ka fashilmeenna ayna muuqdaan ifaale isbeddel keeni karo siday hadalka u dhigeen ilmo soomaaliyeed waay maxaa yaa kicilina wadanka wadankooda waaye hadda awalna micnaha koobiga taalibaan laga soo qaatay inay waqti ku ani waaba idiin sheega madaxweyne xasan sheekh ka dambeeya ma jiraan ku dhahay madaxweyne ka dambeeya xasan sheekh ma jiro anaa ku dhahay adiga wadaadadaas lay ka dambaynaya haddaan kuu sheegaa warabbiyaan ku dhahay iga qor taariikhdan nimankaas yararkee waa aamusan yihin saddex laba sana baray aamusan yihin maho maxaa loo aamusan yahay fii shay waxbaa jira soomaa marka waxaan ku leeyahay ha naga baxaan nimankan annaga waa isku filannahay ma ahan amisom ciidanka keliya marabna anaga macala xalana wixii degan hala faaruj dadka oo aragtiyadooda ka dhiibanayay siday u arkaan in dowladda saliibiyadda maraykanka ay gacanta ka taagto maalgelinta ciidanka kufaarta afrikaanta ayaa soo dhoweeyey in shisheeyuhu dalka ka baxaana labaatan sano ay meeshaan taagtaagnaan ciidamadan amisom waxay qabtaanoo weyn ma annaan arag markii hore nabad ilaalin iyo nabaddalnihi waxay sheegan jireen xarumo gooniyay joogi jireen waxa ugu badanoo hadda ay waardeeyaan waa meesha xalana la yidhaah oo beesha caalamku ay deggan tahay beesha lixaad marka waxaan leennahay dadka soomaaliyeed aan ka maaranna ciidan shisheeye aan wax noqonno dawlada ciidamada ajaanibta dalkeenna inay ka baxaan maraykanka maalwalba suu noocaynaya aniga shacabka soomaaliyeed ahaan ciilaabi ahaayabo maraykanka iyo amison dalkeenna inay ka baxaan rabaa dan iguma jirto dhowaan ay ahayd markii dowladda saliibiyadda maraykanka ay ku dhawaaqday in dhammaadka sanadka ay gebi ahaanba joojinayso taakulada ay siiso kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya waad mahadsantahay marwaan dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee maktabka diiwaanka zikwaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo gebagabeeyey olole caafimaad oo lagula tacaalayay xoolaha la dhaqdo oo ay ka wadeen deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga gedo warbixinta warkan waxaa inoo sii ambaqaadayaa casaab carafaad munaasabadan oo gebagabo u ahayd caafimaadka xoolaha la dhaqdo oo ay wadeen dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ee maktabka diiwaanka sakada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka dhacday degmada ceelacadda ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee gedo dhakhaatiirta howlahay qabteen waxaa ka mid ah daaweynta xoolaha in dadka talooyin siiyaan iyo daawooyinka lagu daaweyn karo waxaana ugu dambeyn loo qabtay munaasabad sagootin ah ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mida dhakhaatiirta howlaha caafimaad ee ka waday deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo isagoona ka warbixiyey howlahay soo qabteen iyo deegaanada ay ka soo shaqeeyeen marka waxyaabaha aan qabanayna waxaa ka mid a kow baraarujin oo dadka xoololeyda aan baraarujinayno hadday ahaato sida ay xoolahooda u daaweysanayaan haddii ay ahaato sida looga hortegayo cudurrada faafa haddii ay ahaan lahayd dhinaca macnaha ayaga ay isaga ilaalin lahaayeen cudurrada oo ah xoolaha ayaa waxaa ka soo gudba cudurro fara badan oo bini aadamka u soo gudba oo macnaha aan ugu baraarujin lahayn xoolahooda ay isticmaalayaan caanahooda iyo hilibkooda marka la daaweeyo xilliyada aysan isticmaalaynin caanahaas loo sheego hilibkana aysan isticmaalaynin iyo sidoo kale inay neefka neeftiisa iyo iska ilaaliyaan waxyaabaha ka soo gudbaya ayaduna qayb ka mid a ayay noo ahayd oo baraarujinta ka mid a waxaan marka ka soo bilownay shaqada degmada baardheere deegaanka fafaxdhuun waxaan u gudubna kadibna meesha la yidhaahdo waraaca budwaaq halkaas ayaan iyadana muddo dheer ku soo qaadannay oo noogu dheereedba wakhtigii aan joognay waxaan soo aadnay degmada ceelwaaq oo aan ka soo bilownay shaqada meesha la yidhaahdo indhaceel kadibna waan soo gudubnay waxaan sidoo kale shaqo ka soo qabannay oon joognay bugsaar kadib waan soo tagnay oo waxaan soo gaalnay degmadan ceelcadde deegaankeeda ayaan ka soo bilownay dhexda ah kadib waxaan u soo gudubnay xarunta gobolka ceelcadde xoolaha aan daaweynay intii aan meesha joognay waxay isugu jireen ari geel lo sidoo kale golaha dhaqanka walaayadda islaamiga ee gedo ee munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ah ugaaska beesha reer washarmaake iyo naqiib cali macalin aadan naqiibka beesha reer yuusuf
waxaa kaloon leenahay walaayada iyo dhakhaatiirtu inay iska kaashadaan dad daryeelayaal ah cudurrada takhasus u leh soo sheego shaqeeyo in la helo arrintaas aad baan u soo dhowaynaynaa iyo waxqabadkeeda waxaana codsanaynaa in la ballaariyo oo gobolku wuxuu ka kooban yahay ilaa siddeed degmo way jiran yihiin xooluhu dadka dhaqdana ma yaqaano daawada ku habboon oo ooma leh aqoon dadku inuu daawaysto xoolihiisa waana tan ay ka hadlayso dhakhaatiirta iyo aqoon-yahanadu ay leeyihiin soomaalidu nolosheeda waxay ku tiirsan tahay xoolaha boqolkiiba toddobaatan iyo wax ka badan xoolaha marka saas oo lafdhabarta noo ah oo naga dhexeeyo oo soomaali weyn ka dhexeeyo oo lagu nool yahay oo jihaadka ku wadno oo guud ahaan waxa aan ku taagannahay allah subxaana wa tacaala falligiisa ka gadaal xoolahaas uuna siiyey oo nimcoleyda ay tahay ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey dardaarana kala duwan waxaannu leenahay daraaso iyo fariin waxaa maanta idinku filan waraaqaha manshuuraadkaoo baxayo ayaa maanta haddii la daraaseeyo waxaa loogu maarmi karaa injineer la yidhahda injineerka xoolaha injineerow sidaan wax u daaweynaa waa lagaga gudbiyaa haddii waraaqahaas sida loo soo qoray loo akhriyo loona raaco waxaanu leenahay marka waxna akhriyo waxna waxaa weeyaan daraaseeyo kadibna ku camlafalaan leenahay bulshada guud ahaan waxaan maktabka leenahay mar labaad juhdiga aad bixinayseen ilaahay idinka ajar siiyo waxaa kaloon rabnaa inaad noo soo celcelisaan dadaalka noocaan ah maadaama ummadda soomaaliyeed maanta ay ku tiirsan tahay dhaqaalahooda ay u yahay xooluhu waa inaad juhdigan labalaabtaan aadna daalin waa in qadiyaddan lasoo dedejiyo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran munaasabadan ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gedo golaha dhaqanka iyo dhakhaatiirta xanaanada xoolaha ayaa ku soo-aaday xilli maktabka xanaanada xoolaha oo muddooyinkan ka waday daaweynta xoolaha qaar ka mid a degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ugu dambayntii bulshada ku dhaqan deegaanka abioley ee wilaayada islaamiga bokoley ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaami jihaadi ah cabdiqani maxamed ayaa haya warbixintan
fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka bioley ee hoostaga degmada tioglow ayaa dhowaan laga daawaday aflaam jihaadi ah kuwaas oo uu ka mid ahaa filimkii laga soo saaray kamiinkii ka dhacay duleedka baydhabo kaasoo dhegta dhiigga loogu daray tobaneeyo askar murtadiin ah iyo saraakiishii guutooyinka sideedaad iyo sagaalaad ee murtadiinta koonfur galbeed bulshada reer bioley ayaa si weyn usoo xaadiray fagaaraha iyagoo dareenkooda ugu warramay idaacadda islaamiga ah ee andalus
may fiirsadahee filin oo gaaladay kubaddii baydhowo mujaahidiinta dhatan galee aragahay laan leerahay cali adow ininka bakhti ilaan leerahay yuunis ininka bakhtiya aragahay insha allaahu rabbialcaalamiin tan iita ku khayr badanna rajaeana anima aragnee waddanka soomaali mujaahidiinta galantangala sidii afghanistaan oo kale yaa insha allaahu rabbialcaalamiin rajeeyana insha allaahu rabbialcaalamiin may kale rajeeyane ani walaan gaaladun oo bakhtiga ahoo si turkida maaragna barnaamij hasbay haysadeen inila ku gacan sareeyo doona sida garguurtaba mar hor linku gacan sareeyey ma aragna muqdisho linka ma aragna cariiri iniyoona meeli gobol ay haysadaan linka cariiri doona يا رجال ان شاء الله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يبعرنا ولا لا مجاهدين تأوى قارة معايا ولا لا مسلمين تهب سيك جران هفروضا كبعدنا ما دي مسلمين تهفروضا كل معايا ولا ملان ما حبوا قد هيتي أو كلا نسلا بجليا إلهي مجاهدين تأزي إلهي كسوك صوابتي أو جاب كان بكل مني كبعدنا بفرنgan دراي مجاهدين أفر مرهوغا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أن أم غاغي لرا أم أيما بيوليرو فينا في سنة ما شاء الله قد كجلو إيه وفي سنة دولات أو بيدو كمين كمين رايس مرتدين مجاهدين أنك دقدي ilaahay xasuuga yoo meelo fiirsane ilaahay mujaahidiinta barakaay filin ajiib leh maasha allah ee fiirsane mujaahidiin ilaahay gacantiya korkuweel gaalado allah dhammaay gaalo oo baydhabo lakaxasuuga fiirsani oo dowlaedka baydhabo aqaamushe lakaxasuuga murtadiin badan oo saraakiil oo wiin eh oo meelo lakaxasuugana fiirsadayna indhoona ku karaaxaysani insha allahu tacaala mujaahidiinta gacanteeda kor allah sii waana doonku maxad celiyaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وكم ما شاء الله الحمد لله رب العالمين ما يبقى انت كفير سنه فيلم عجيب دولهم كلهم مجاهدين تيو مرتدين تلاتيو اه ولي بفلنك خاصة عن كلي دولات كبايدو كلي اي مركي دوايتي يانا نتوسي ما شاء الله والبضن نوهن دوانا كقوبو بسنو قلبقانا كنورو يا فير سن ارقني سراكير بضن مرتدين اسلام كاكدولي ميلي بغتي جولي لكي ارقني وكم دين كعدو لله ايو كيونة الله ايو كل بغتي جو ميلي كفير سني الحمد لله رب العالمين كما حسن uma mayba kama hadsana mujaahidiinta sida geesinimada leh iyo unka dulqaadeen ini cadowga muslimiinta iyo lajihaadeen waana meeli ka reebeen iyo kama hadsan alxamdulilah mayba leenaha ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta guul ina siiya ilahin ku tugan insha allah ugumay fiirsadaan filin oo liinkagali kamiin maleeshiyaadka murtadiinta koonfur galbeed ee maleeshiyaadkaas oo liingalow kamiin mujaahidiinta ilaahay gacantiyo ka adaabay baawurtiityo lalagalay safayl lang hasuugay ilaahay kama hasan alxamdulilah ilaahay kama hasan baawurtiityo oo lala koray markii dambiyo lakala degaalama meeragaanae baktiyaasho bannaanka dhoobinya baawurtiityo oo luweeday khaniimadiyo oo fara badan alxamdulilah ilaahay kama hasan
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa aniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu